booliska soomaaliya ayaa ka warbixiyey hoobiyeyaal xalay lagu soo tuuray degmooyin ka tirsan gobolka banaadir waxaana boolisku uu sheegay inay sameeyeen howlgal ballaaran oo ay ku soo qabteen hoobiyeyaal gaaraya boqol iyo afartan xabbo afhayeenka ciidanka booliska gaashaanla sare qaasim axmed rooble oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay qaabka uu howlgalku u dhacay iyo waxyaabihii ay ku soo qabteen xalay abbaara laba iyo tobankii sagdhexe waxaa khawaariijtu ay soo tuureen laba xabbo oo hoobiyayaal ah howlgal ciidanka booliisku uu ku sameeyey oo ka dhashay xabadahaas labada xabaa oo ay soo tuureen howlgalkaas ciidanka booliiska soomaaliyeed ay sameeyeen ayaa waxaa lagu soo qabqabtay tiro hoobiyayaalah oo aad u jeeddaan inay agtayda yaalliin oo ka kooban boqol iyo afartan xabbo oo loo isticmaalo gantaalaha garabka ay ka tuuraan oo feegga ah iyo baaruudda ay sameeyaan oo ay ka sameeyaan qaraxyada ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa uu xalay howlgalkaas ka sameeyey ereyo badan isagoo maaragtaay ka aad u maaragtaaye u foojigan oo ka foojigan in qaraxyadaas maaragtay ay ummadda soomaaliyeed ay waxyeelaan godad ay ku qariyeen ayaa laga soo bixiyey marka waa aad u jeeddaan waxay ka kooban yihiin intaan aad u jeeddaan oo qaraxyada ah sidaasoo kale xalay saacaddu markii ay ahayd shantii habeennimo ee sagdhexe waxaa dab ka dhashay qarax qashin ay geliyeen khawaariijtu ka dhashay dab khasaare u geystay suuqa bakaaraha waxaana ka dhashay khasaare hantiyadeed hal qofna waa uu ku geeriyooday afhayeenka ayaa sidoo kale shacabka gobolka banaadir ka codsaday inay la soo xidhiiraan ciidanka booliska haddii ay arkaan falal liddi ku ah amniga gobolka ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaa lagu wargelinayaa in ay soo sheegaan cid kasta oo ay u gartaan in uu nafta iyo maalka ummadda soomaaliyeed halis uu ku yahay waxayna soo wici karaan nambarka gaaban ee sagaal sagaal hal ama saldhig kasta oo markaa u dhow ayay fartiin u diri karaan oo ay xidhiir la samayn karaan ama cid kasta oo booliiska ka mid ah ama hay-adaha nabadgelyada ka mid ah oo ay telefoonkeeda hayaan ayay wici karaan laba hoobiye ayaa lasoo tuuray markii lasoo tuurana ciidanka booliiska soomaaliyeed howlgal ayay ku sameeyeen howlgalkii ay ku sameeyeenna waxay ku soo qabteen waxyaabahan gadaasheeda yaalla oo oo qaraxyada laga sameeyo ama garabka laga tuuro xaafado badan ayaa laga sameeyey xalay runtii sida aad la socotaan waxaa loo diyaar garoobayaa bisha ramadaan ciidanka booliisku aad buu u foojigan yahay aad buu allaarti u yahay aad baa meel walba loo joogaa cid kasta cid maaragtaaye dhibaato ummadda soomaaliyeed dhibaataynaysaana inaysan fakanayn ayaan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeedna waxaan ku wargelinaynaa sida ay hadda noola shaqeeyaan iyo si ka sii fiican inay ula shaqeeyaan ciidanka booliiska gudaha magaalada muqdisho waxaa mararka qaar xilliyada habeenkii ku soo dhaca hoobiyeyaal kuwaasoo ku habsada qaybo ka mid a xaafadaha caasimadda iyagoo geysta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xasan kaafi qoyste v o a muqdisho